ahaan wasiirka maaliyadda dowlad goboleedka koonfur galbeed wuxuu soo bandhigay in maalmahanba canshuurihii dowlad goboleedka ulahaa laga bilaabay ururintooda alada baydhabo oo iyo nawaaxigeeda sidoo kale wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoosena wuxuu soo bandhigay in horumarkii koonfur galbeed uu si toosa u bilowday laga bilaabay xarunta magaalada baydhabo sidii layrarkii solar systemka ee laga hirgeliyay magaalada muqdisho iyo magaalooyinka kale ee dowlad goboleeda laga hirgeliyo dabcan wasaaradan warfaafinta iyo wacyigelinta bulshada waa wasaaradaha albaabka ugu horeeya oo laga soo geli karo dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya wasaaradaydu waa wasaarada xogaha wanaagsan ee soomaaliyeed masaalixdooda ay ku jirta iyo kan dowlad goboleedkaba gudbinaya marka waxaan rajeynayna insha allah wasaaradaydu inay si dhow ula shaqeyso ummada soomaaliyeed